askari ka tirsan ciidamada dowlada federaalka ayaa sheegay in wiilkiis oo askari ah ay dileen ciidamo ka tirsan dowlada federaalka dilka askarigan ayaa ka dhacay xaafada jamhuuriya ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in wiilkiisa sideed maalin ka hor lagu dilay magaalada muqdisho meydka askarigan ayaa wuxuu yaalaa isbatalka digfer ee magaalada muqdisho askarta dilka geysatay ayaa waxay ku dhuumaalaysanayaan magaalada iyadoona wax tallaabo ah aanan laga qaadin askarta dilka geysatay waxaan cadaalad u rabaa aniga oo ah askari ka tirsan guutada labaataniyo toddobaad ururka laba boqol toddobaataniyo labaad ee fadhigiisu yahay galmudug waxaan furinta uga imid wiil ani aan dhalay oo askari ahay oo ka tirsanayo guutada labaatan iyo saddexaad ee boolis militaria ururka lixaad oo laiga dilay xaafadda jamhuuriya meydkiisuna uu yaallo isbitaal digfir muddo sideed beriya dhibaatada aan dareemaya waxay tahay muddo sideed beriya wiilkaygii oo furinta anigana aan uga soo tegay oon wiilkaygiina aanan wax jawaaba aan u hayn raggii dilana ay magaalada iska dhumaalasana maalin walbana ayna leeyihiin berri aan idiin imaanaynaa taas ayaa waxay igu tahay dhibaato aanan weligay malaysanayn askarigan oo ka yimid galmudug ayaa lasoo shartigay waxa ay ku hadaaqaan madaxda dowladda federaalka oo aanan hore looga baranin inay cadaalad wax ku maamulaan